kulanka golaha wasiirada uu shurgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen amniga dalka howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka wadaan gobolada dalka soomaaliya xeerka isgaarsiinta dalka iyo sidii gurmad deg deg ah loogu fidin lahaa dadka ku dhaqan gobolada dalka gaar ahaan kuwa dhowaan laga saaray kooxda al-shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad rooble oo gabagabadii kulanka kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in gaadiid sida gurmadkii ugu horreeyey loo diray maanta gobolada shabeellada hoose iyo baay gaar ahaan degmooyinka qoryoole buurha kaba iyo baydhabo goobaha kale ee hadhsanna la gaadhsiinayo maalmaha soo socda arrimahaas waa lasoo hadal qaaday maantadan hadda aan idinla hadlaayo xataa degmooyinka la xoreeyay sida hadda degmooyinka qaar qoryooley baydhabo maantadan idinla hadlaya hadda waxaa gaaraya oo golaha wasiirada ee dowladda ay dirtay raashiin gargaar eh iyo biyo intaba waa gaarayaan maantadan idinla hadlaya hadda jiday kusii jiraan oo dhowr baabuur oo raashiin iyo cunno iyo daawo ee gaaraya waa jiraan runtii deegaanada dhan la xoreeya waa la geenaya laakiin hadda si hordhace waxaa maanta gargaarkaas u gaaraya nasiib u helay degmada qoryooley iyo degmada buurhakabo iyo baydhabo mucaawinada ee xukuumaddu sheegtay inay ka bilaabatay deegaanadii dhowaan laga saaray ururka al-shabaab ayaa kusoo beegmaya xilli dhibaatooyin dhanka bini'aadinimada ay ka jiraan qeybo badan oo ka mid ah gobolada ay haatan howlgalladu ka socdaan iyadoo kumanaan ruux oo qaarkood ka barakacay deegaanadaasi ay haatan haysato xaalado nololeed oo dhanka bini'aadinimada ah dhanka kale taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa ka jawaabay eedeyn taliska ciidamada kaga timid xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee ahaa in dagaal aan qorsho lahayn ay ciidamadu ku qaadeen gobolada dalka kuwaasoo dhibaatooyin ay ka dhasheen jenaraalka oo shir jaraa'id ku qabtay muqdishona waxa uu yidhi
dagaalka mandatekiisu dadka aaminsan inaan mandate loo haysan ma garanahayo dadkaasi meesha ay ku nool yihiin iyo waxa ay yihiin ummadda soomaaliyeed waxay mandate u haysataa dalkeeda inay dib ula soo noqoto inaysan dalkeeda marti u noqon waxay u idmatay u xil saaran ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ee soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeya waxaanu wada go'aaminay in dalka soomaaliya dib loo xasiliyo amni lagu soo celiyo lagana xoreeyo gacmaha argagixisada ee dalka dibadda uga soo duulay marka dadka sidaas dhahaya oo dhahaya waa maqlay in dad qaarkood ay yidhaahaan dagaalku wakhtigaa la galay iyo see loo qorsheeyey iyo annugu dadkaas waxaan u aragnaa dad oo la jeclaa cimri dheerar ama aan ujeeddo ay ka leeyihiin aanaan garanayn waxaan ognahay al-shabaab inay xidido badan ku leedahay ay ku yeelatay oo dadka ay ku dhex jirtay marka waxaan u aragnaa inay yihiin elements ayaga ka tirsan dadka noocaa u hadlaaya oo ka soo horjeeda shacabka soomaaliyeed guulaha uu gaarayo saynab abuukar v o a muqdisho